maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga aldheer iyo dalcad marka deegaanadaas waxaa ka mid a budbud ceel afrax iyo cali yabaal oo labadaba galcad iyo aldheer kala hoostaga ciidamaduna waxay sii kala jeedaan labada degmo qadiimiga ah ee albuur iyo elhareeri waxaan rajeynaynaa in almaa ka socdo ka duwan kabaa insha allah dhaqdhaqaaqyadaas ciidamadu ay wadeen oo lagula wareego deegaanada ma jireen wax iska horimaadyo ah oo ay la kulmeen ciidamada marka laga reebo suulo yar oo ay saakay dagaal yar oo dhowr daqiiqo qaatay ka dhaca mooye inta kale waa isaga baxayeen deegaanada rajada aad ka qabtaan in deegaanada galmudug lagu soo gabagabeeyo oo laga saaro maleeshiyada al-shabaab intay leegtaa annaga rajadeena aada u heer sarreysaa waxaana aaminsannahay deegaanada hadda ay u hartay yihiin galmudug inay aada u kooban yihiin aana rajaynayno wejiga labaad maalmihiisa hore in lagu soo gabagabeynayo galmudug bilah kariim ciidan ahaanna waa u diyaar garaysannahay lojistig ahaanna waa u diyaar garaysannahay marka ma filayno inay wakti intaa usii dheer ay nagu qaadan doonto hawshaas dhinaca degmada xaradheere waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidamada ay wadeen bal haddaad xog nagala wadaagto
iyaguna sida aada la socotaan waxay hoos ugu daadegeen deegaanada ku dhadhow dawle iyo dumaaye halkaasoo iyagana ay maalmahan ka sameynayeen meelo ay tageen magaalooyin badan oo nimanka al-shabaab ay hore u joogeen dhulkaas sidaad ogtahay waa dhul inta badan xawd ah marka xawdkaas ayaa ciidamadu maalmahaanba tillaabooyin horumara kasii sameynayeen kuna sii sixayeen meelihii ay ku sugnaayeen al-shabaab marka dhinacaasna waxaa ka socda dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh oo aan rajeynayno isagana inuu dhowaan gaari doono ciidamada dhinaca kale kasoo soo dayaale degmada ceelbuur iyana warar baa naga soo gaaraya in maleeshiyada al-shabaab ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan abaabul ah oo ay doonayaan inay kaga hortagaan duulaanka kusoo wajahan bal haddaad wax nagala wadaagto
boqolkiiba sideetan nimankan awoodooda waa la wacay mana jirto dagaalo waaweyn oo hadda ay ciidamada dawladdu kala kulmayaan gaar ahaan deegaanadii ay haysteen waa isaga baxayaan marka waxaan isleenahay deergarow shabaabka iyo dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan waa un mid ay ku argagixinayaan shacabka meesha degan oy been ugu sheegayaan kuna dagaal gelinayaan qabaa'ilaadkii deganaa deegaanada ayay hub u dhiibayaan dowladda iyo ciidamada dowladdana uga dhigayaan ciidamo qabaa'ila oo kusoo duulaya si ay uga faa'idaystaan shacabka marka arrintaana waan ognahay waana ka digtoona
ugu dambeyntii ciidamada dowlad goboleedka galmudug kuwa deegaanka iyo dowladda federaalka ciidamada ka socda ma jiraan ciidamo kale oo idin weheliya oo duulaankan qayb ka ah galmudug ciidamo ka baxsan oo ciidamadii federaalka iyo kuwii galmudug hore u jooga aan ahayn ma jiraan